waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb shanaad oo ku saabsan carharta taasoo ah astaan ka mid a astaamaha maansada soomaalida dhegaystayaal sababihii barnaamijyadii kan ka horreeyey aan ku soo xusay ka sokow waxaa iyaduna jirta sabab kale oo gabyaagu uu la ararto taasoo ah tilmaamidda xaaladda nafsadeed ee uu markaa ku sugan yahay had iyo jeerba inta aanu gabyin waa inay soo deriyaan arrimo dareenka hal abuurka gelgela dhacdo intuu haysan kari waayo uu door bido dadka kuwa uu kalsoonida ku qabo amaba ay degaanka wadaagaan inuu u bandhigo oo uu helo culayska ay ku hayso cidla qaybsata tiiraanyo wahan walaac iyo walbahaar intuba waa xaalado markay hal abuurka la soo darsaan gayeysiiya inuu tiriyo tixo loogu garaabo oo inta carabka dadka ku soo noqnoqda xusuustooda ku hara aalaaba gabyaagu markuu tixaha caynkaasa tirinayo ma baano oo ararta gabay kufaankaa iskuma howlo arrinta dhabta ah ee uu la gubanayo inta aanu soo debadbixinna wuxuu isku dayaa erayo loo dhegtaago inuu ku muujiyo hugunka laabtiisa iyo waxa ay naftiisu la xasili la'dahay markaabuu soo gudbiyaa wixii tirinta gabayga ku hambooriyey iyada oo loo diyaar yahay oo dhagaha dadku ay si wanaagsan ugu wada furan yihiin arrintaasna waxaynu tusaale ugu soo qaadan karaynaa arartii cali jaamaca haabiil uu ka horraysiiyey tixuu ugu barooranayeen inuu aad u jeclaayo geelidiisa loo soo sheegay isaga oo berbere ku sugan ayaa waxaa ugu yimid niman miyiga ka soo galay oo ay xigto ahaayeen kuwaas baa wararkii ay u sheegayeen waxay ugu dareen daraad maalintii ahayd inay iilka dhigeen axankiisiina la cunay nin la odhan jiray xirsi cilmi goolle oo isaga ay qaraabo iyo wadayba ahaayeen cali dhulkiibaa la wareegay markiibaa muusood iyo xasilba ugu dambaysay dhaaxuu u soo joogay nindoor geeriyooday nindoor ay xidid ama xigaano ahaayeen ha yeeshee siday middaani u taabatay geeri u taabatay weligiis ma ay soo marin habeenbarkii goor ay tahay dhinaciina uu dhulka u qaban waayey ayuu inta salmuggii u fadhiistay wuxuu tiriyey tix gaaban asii mudan inay ka mid ahaato dhaxalka maanso ee soomaalidu ay qayrkeed ugu faani karayso si dareen taabad leh oo ay caddahay inay ka dhab tahay ayuu tixda ararteeda ugu muujinayaa tiiraanyadii ay geeridaasi naftiisa ku maanshaysay iyo derintii uu ku jiifay siday uga ekayd meel uu halaq ku ilma dhalay oo aan lagu ladi karayn wuxuu yidhi galgaladkii xalay iyo faaraxow gamaala'aantayda gogoshaan ku jiifsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gawska uga daayi dad guryihii ka yimi baa warbaas iiga soo galaye gablamooyin waxay sheegayeen guul darriya hooge geeridii xisay ii wadeen gacal ha waayeene gabal baa u dumay reedihii galiga boocyiin leh abidkii rag waa go'i jire taniise waa gow e lixaloo uu gooni u lahaa gocanaye mooyi sagaalkaa meelis ee ararta ah markuu maqalkeenna ku soo jiito ee dareenka ay dhacdadaasi isaga gelisay uu inana qayb ahaan inagu tallaalo ayuu dulucda u gudbayaa murugada hayse markaynu u dheg taagno ayuu bilaabayaa inuu tiriyo tilmaamo wan wanaagsan oo lix ah ragga soomaaliduna hadday leeyihiin iyo haddii kaleba ay jecel yihiin in lagu sheego waa tilmaamihii uu gabyaaguna xirsi ku malaynayay ee weligiis iyo waaqiis uu daraaddood ku xusuusnaan doono waa geesinimo waa deeqsinimo waa gar aqoono waa dulqaad markii ay tolka dhexdiisa qulquladi ka aroosanto waa fuulaan fardoodo waa heemaal iyo golajoog wanaag marar kale ayuu hal abuurku ararta u adeegsadaa inuu ku soo koobo dulucda uu ku soo gudbin doono maansaweynta uu dadka soo hordhigi doono erayada arartiisu ka kooban tahay kolkaynu wax ka maqallo ayaynu derbadiiba garanaynaa tixda uu inoo soo sidaa nooca ay noqon doonto iyo waxa ay xambaarsan tahay macnaheedu wuxuu yahay in badan innaga oo ararta ka ogaanay ayay dulucdu ina soo gaadhaa badanaana ararta caynkaasa waxay hal abuuradu ka horraysiiyaan tixda waanada ah midda calaacalka ah midda ergeynta ku saabsan iyo wixii la mid ah aynu taana ku tusaalayno arar ay lahayd caynley uu tiriyey gabyaa waagiisii si weyn loo maamuusi jiray oo cismaan yuusuf la odhan jiray kollow arartiisaan aan idin maqashiin doono waxa uu ugu furfurtay gabay waana ah oo uu u tiriyey nin uu dhalay oo calibaashi la odhan jiray sida arartaa ka muuqatana wuxuu cismaan inankiisa ku dareemay dhallinyarayn iyo dantaamoogi oo ah arrimo aanu waalidku warasadiisa ugu dulqaadan gaar ahaan hadduu waalidkaasi yahay mid sida cismaan diinta islaamka aad u jecel ku-xadgudubkeedana aan fiirsan karin isla marka ay arartu dhagaheenna ku bilaabataba waxaan ogaanaynaa gabayga soo socdaa nooca uu yahay ninka tirinaya dhaqamadii la toolmoonaa iyo cidda uu ku socdo waxa uu ku daraabayo intaba innaga oo wax walba ka dhareegsan oo u haliilsan arrimaha uu calibaashi ku waanin doono inaan dhagaysanno ayuu gabayga weyne ina soo gaarayaa waase arartiisa uun waxa aan hadda u dan leeyahay waxay ahay cilaab gabay ninkii baashiyow caarifaa hela e kaan caynadaydaas u baran culuf ku weynaaye bal caloosha geli dhowr hal baan kuu callimayaa waa cad laysku uumoo hawada looma caal helo eh hadba meelaan cidi gaarin bay calanka saartaaye calaha tii u dheer bay ninkaan celin ka tuurtaaye naftuna caasi weeye iyo sidii cadow shisheeyaahe intay caaq sidii kaa dhigto bay kugu cayaartaaye markay taladu kula caarido yaa la caqliyeystaaye cibaadada ad fududaysan baa ciiliga hayaaye waa adiga culaab oo dhan moog sida carruureede sow toban haloo wada cajaba kuma cihaab qaadan markaas ayuu si aftahanimo iyo aqooniba ku dheehan yihiin wuxuu mid mid ugu tirinayaa qodobo toban ah oo ay la ahayd cali iyo inta la ayniga ahiba inay wax ku qaataan waxaa ka mid ahaa cawabaryla-aanta adduunka wadka aan cidina ka baxsan karayn wacdiga aqoon-yahanada diintu ay mar walba ku celcelinayaan rixingoysnimada iyo qaraabada kala jiidatay qaar culimmada ka mid ah sida yeelayaan ee diintii eebbe xoolobadsi uun ay ugu adeegsanayaan isbeddelka cimilada iyo arsaaqda soo yaraanaysa gaar ahaan roobka iyo midhaha colaadaha dunida oo idil wada saabtay iyo sida jilbaha loogu dhigay maantaa ka hor quruumo isu haystay inaan agtooda qori laga jabsan karin isbeddelka ku dhacay dabaqadihii aadanaha iyo sida taliyihii iyo loo taliyihii ay isu soo gaareen isrogroga dabeecadaha walxaha sida hodantooyada iyo saboolnimada cusaybka iyo duugga aaranka iyo abaarta gabowga iyo dhallinyaronimada iyo wixii lamid ah qodobka tobnaad ee gabayga ugu dambeeya ayuu cismaan ku taxayaa dhalaar noolba yaababka indhaheenna hortooda ka muuqda ee iyada oo aan cilmi iyo kutubba loo baahan ruux walba oo garaad ku jiraa uu ku waantoobi karo sida cirka dusheenna ah qorraxda dabaylaha daruuraha roobka iyo curashadiisa dayaxa habeenka iyo maalinta isdaba socda badda marna caariga ah marna buuxa ah dhulka iyo abuurta tira dhaafka ah ee uu rabbi ku uumay wuxuu yidhi cismaan cidka naga koreey iyo shamsada caanka laga yeelay cibaarooyinka faraga iyo calowiga meeri caadkaa sareetiyo daruur cadara guudkeenna dabaylaha celcelinaya iyo curashadii roobka caddadii shuhuurtiiyo bilaha la isku caadeeyey cawo iyo dharaartiyo wakhtiga laba cadceedooda badda coonka la inoo dhigay caari iyo buuxa carradaan marayna iyo khalqiga sida camuudaasa intaas oo xigmado culus ahoo caadil ku abuuray nin cabbaar yar eegaaba waa la cajabayaaye haddii aadan cilmiga layna faray caynna ka aqoonin cibaarooyinkaa eebbe sow kuma ciraab qaadan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo